bismillaahi raxmaan raxiim bismillaahi raxmaan raxiim madaxda een, wasiirada een, xildhibaanada madaxda kale ee saraakiisha ciidamada dhammaantiin waxaan idinku soo dhowaynaynaa een, waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda salaan waxaan idinku soo dhowaynaynaa degmada taariikhda weyn ee degmada taleex oo socodkii ugu horreeyey oo maanta aad noogu timaadeen madax ahaan baan idinku soo dhowaynaynaa ku soo dhowaada wax allaala wixii dan iyo gudahadalna waa ka wada hadli doonnaa haddeer barnaamijkeennu waa soo dhowayn As- ku soo dhowaada xarunta taariikhiga ah ee qarafka somalilan ugu koonaysa waxay la tahay magac iyo muuq kalena waa la bixi doontaa baan u malaynayaa taasaan idinku soo dhowaynayaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
aniga de maanta soo dhoweynay meelka caaqilkiiba
بسم الله الرحمن الرحيم آه، caaqilka odayaasha kale ee sharafta leh dadweynaha iyo muxuu ahaayey raggana soo dhoweeyey ee degmada taleex waxaanu leenahay caaqil waa idinka guddoonnay waxaanu leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Een, runtii wax badan bay gobolkan ama dhulkan dhibaato badani ka jirtay waxaanse filaynaa haddii alla yidhaahdo dhib walba insha allahu inay maanta ugu dambayn doonto oo nabadda iyo isoo dhowaanshaha iyo dadka walaalaha ah aynu maanta unugno sidii ay nabad iyo wanaag ugu wada noolaan lahaayeen annaga iyo wasiirka muxuu ahaayey madaxtooyada wasiirada kale aanu wada soconno waxaannu idinla soconnaa khayr waxaannu idinla soconnaa horumar ee, waxaannu iminka sidnay iyo wax ma- muxuu ahayd dib ka iman doonaba Een, waxaannu runtii aad iyo aad ugu faraxsannahay sida aad noogu soo dhoweyseen sida ciidamada somalilan u soo dhoweyseen sida is-afgaradka iyo wanaagga ee u soo dhoweyseen ee nabadda ay maanta taleex ugu- ugu ugu joogto aad baannu idinka mahadinaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله caaqilka iyo odayaasha ee reer taleex ee na soo dhoweeyey iyo bulshada guud ahaanba reer taleex waxaan ku salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib aad iyo aad baa u mahadsantihiin soo dhoweynta waa idinka mahadnaqaynaa runtii sida qalbiga ah ayaa noo soo dhoweyseen Ee, waxaanu halkan u nimi sidii wasiirku sheegay ee, wixii ah ee, waxa weeye horumar wixii ah nabadayn oo ah darafyada mushkiladihii meeshan kala gaadhay sidii aanu u bogsiin lahayn oo u dhexgeli lahayn oo u nabadayn lahayn oo wixii awoodayada uga qaban lahayn iyo sidoo kale wixii ee, waxa weeye ciidamo aanu qaramaynayno oo aanu ciidamada degaanka doonayno inay ee, waxa weeye ciidamo noqdaan qaran oo waxa weeye ee, degaankii iyagu ku filaada aan cid kale u baahan ee, ciidanka somalilan halkan ujeeddadu u yimi waxay ahayd uun ujeeddadii koowaad ee u yimi waxay ahayd inuu ee, dhibtii halka ka jirtay iyo shaqaaqadii uu waxa weeye ee, meesha ka saaro sidoo kale inuu ee, waxa weeye nabadeeyo inuu waxa weeye degaanka degaanku waxay leeyihiin oo aan lagu khasbayn oo ciidankoodiya oo maamulkoodiya ayaanu insha allahu tacala wax kala qaban doonaa talaa wax ku leediin baanu insha allahu tacala wax idinka siin doonaa taladiinna ee, wixii horumar ee aanu gacanta ku haynana si wasiirku sheegay maanta waa qabanayna wixii kale ee baahi ee jirtana waa idinla eegaynaa Ee, waxa weeye ee, haddii ciidamadiinni la qarameeyo oo degaanku ismaamulo sabab ciidankuu jooga sida aanu hargeysa ciidan weyne u joogin sabab ciidankuu joogaa ma jirtee sababtii ciidankuu yimi waxay ahayd ee, dejintii degaanka iyo dhibtii markaa jirtay wax ka qabashadeedii taasaa ciidankuu yimi wax culays oo gaar oo cidna uu- uu- aanu- aanu ugu talagalay ciidanku inuu ku hayaa ma jirto aad iyo aad baa u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
bismillaahi raxmaan raxiim dhammaantiin waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta waa maalin qiimo leh waxaannu halkan u nimi nabad baannu idiin wadnaa horumar ballaadhan baannu idiin wadnaa walaaltinimaannu idiin wadnaa waxaannu leenahay waxa aannu idiin sidno ee wanaagsan naga guddooma wax kasta oo jirana waxaa lagu xalliliyaa wadahadal iyo afgarad marka maanta waa bilowgii sida labada wasiir naga horreeya sheegeenba horumar ballaadhan nabadgelyo ciidan aad idinku leedihiin oo halkan idiin jooga oo laydiin qarameeyo iyo mashaariica kaleba waannu idiin wadnaa waxna gacantaa iminka laydinka saaraya waxa kalena waa هيا على صلاح iyo waqtigeeda wassalaamu calaykum waraxmatullaahi